ku dhowaad saddex boqol oo qoys oo ku nool kaamka rabisuga oo ka mid ah kaamka ku yaala magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa xilligan wajahaya xaaladaha kala duwan oo dhanka nolosha haddaba qaar ka mid dadka barakacayaasha ee ku nool kaamkaasi warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladooda nololeed boolkuhalmaysa iyo joogkuyna waa la gadgaday cabagsinta ilmii koosbay maxaad hasirtaa balalaay ilmihii waa la kala didire qara baa kala wadi dhuxnaa su gorsan jire kuwaas intafon waa iskala cabsan jire waa soo dhowaaday meel jimaaca jiraan imaade qaraagal beersiisay beertii khasaaradeeda golkolma khasaarada biiloogoy biiloogoy lacag liigu lahaaday meel ka keenan way beertii waa soo tagay sidaas abada meesha umaad aniga ayaan guriga kaas ka samaysay nolol qaraabadaano kii wax oo loo soo dhiibo qaraan soo helo qaraan tal isu keeno oo cuno wax iga siiyo kii qoryo qaato wax soo gato sad wax igu keeno aan meeshaas ka degana kaligay waa kaas iskay waa kaas keligaa nool ilmaha ma soobdi karin tegana ilmaad kama aqaano dad waxay kale malehen ilmuhu waxaa kaksaayeen soo kusobdaha wax lagu jeeyo iyo wax lagu gsado xataa qodobka la dhisaayo qodobka waxa keenaa afar dolar shan dolar keenaa ma gadan kartid haye dahmaha dhisa dharkan dhisaayo lacagta joogaa ma gadan kartid tolkan waxa waaye inuu maalin wax kusiyo maalin wax kusinaayo usaba yaa bambo sabna waxa tiraa waxaan af gacantaada ku jiran afkaada baa ka raagan ya marka anigow aqabad maa iska haystaan mana koobi karee laakiin sida noogu daran baahi waaye xanuunkan waa iska jiraa laakiin waxaa kadar xanuunka waxaa ku jira wax dhun jeeyo aka haa meeshaa dhaqato anuu haysato biimac ma haysanno musqul ma haysanno ilaa ka dhil maaska cunisa markale ma haysanno toban iyo saddex ruuxaan ka koobannahay qoyskayna haye haysana wax aan cunno wax aan cabno cariiriyay nooga jiraan qoryaan suuqa iskaaga qaadahayn geedyuud geedyuudku waaba la rabi diidabo rafaadka meeshaan ka jir wax lasoo koobi kara maaha aabbaha ani i dhalay xaafadooda tuugsa u jiryaa dantana haysta ilaahayaa og aadana ma oga haye haysana habartaan waa naga jiran tahay dhiikor sokor wax walbaa iskugu darsan aabbaha sidoo kaleento isagana oo dimanka hayaan